ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xamse cabdi bare ayaa guddoomiyey shir looga hadlayay dhaqangelinta adeegsi aqoonsiga qaranka iyo isku xirka aqoonsiga iyo adeegyada muhiimka ah ee ay isticmaalaan dadweynaha taas oo meesha ka saareysa in ka badan soddon iyo afar sano muwaadiniinta soomaaliyeed ay ahaayeen aqoonsi la-aan ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa sheegay in adeegsiga dhijitaalka uu yahay fursad horumarneed oo saldhig waa dhammaan qorshayaasha kala duwan ee dhinacyada dhaqaalaha siyaasadda amniga iyo in soomaaliya ay noqoto tusaalaha horumarka gobolka iyo caalamka intiisa kale waxaan u jihaysanay maanta dowlad dadkeeda taqaana xuduudaheedu sugan yihiin gaarta horumar dhaqaale iyo isku filnaansho ay dunida kale kula jaanqaadi karto isla markaana leh maamul suuban saraynta sharciga kobcinta dhaqaalaha iyo hay-ado karti u leh in ay si tayo sare leh ugu adeegaan shacabkooda hay-adaha dowladda iyo dhammaan hay-adaha kale ee adeega bixiyaa waxaa la farayaa inay ku xidhaan adeegyadooda aqoonsiga qaranka ma jiro dad adeeg la siinayo adduunka oo aan qofka identitygiisu ayna caddayn runtii horumar waxaa ku jira dhaqaale iyo siyaasadeed iyo amni iyo dadka soomaaliyeed inay ay noqdaan dad ayaga laftoodu amni ku noolaado amni ku noolaado ayay noqon doonaan haddii la yidhaahdo hay-adaha ka shaqeeya ama private ha ahaadaan ama public ha ahaadaan dadka u adeegana ayaguna fursad waxay helayaan dhib yar oo maxaan ku dhahaa ay si dhib yar dadkooda ugu adeegaan waxaan rajaynayaa ilahay idankiis inuu gaaro qofka muwaadinka soomaaliyeed sida meelo badan ka jirta isagoo gurigiisa jooga inuu wax alla wuxuu maanta u baahnaayo adeegaha gurigiisa ka helo gudaha inuu halkaas inuu ka ably gareeyo kulli wixiina inuu meesha ka helo hadduu baasboor u baahday iyo haddii uu ka maxaan ku dhahaa fisid dhakhtar u baahday iyo haddii uu inuu jaamacad iska soo rejistreeyo u baahday iyo haddii uu askari soo qortay iyo haddii wuxuu rabaa samaynayo waxaan rajaynaya in wax alla wixii u baahday inay uga ay ay gurigiisa isagoo jooga inuu hela wixii oo dhanba u sahlanaato taasaan insha allah u soconnaa hadda laakiin tana innaga inoogu muhiimsan saynu u gaadhno waa inaynu aynu xoojinaa arrintaas insha allah ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa xusay in la sameeyey dhammaan shuruucdii iyo hagiyaashii kale ee saldhig u ahaa ilaalinta xogta muwaadiniinta xukuumadduna ay ballan qaadayso in dadweynaha la diiwaan geliyo oo aqoonsi la siiyo isagoo faray hay-adaha heerarka kala duwan ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo hay-adaha aan dooliga ahayn ee bixiya adeegyada aqoonsiga muhiim ku yahay in ay bixiyaan adeegyada ku xidhan aqoonsiga qaranka si muwaadiniinta soomaaliyeed ay u helaan kaarka aqoonsiga qaranka